barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m yada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha janawari waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah haweenay maraykan ah oo ku hadasha afka soomaaliga oo gabdhaha yaryar ka caawisa in ay helaan xirfado ay ku shaqaystaan anaga hooyaday fiican waan hayaa iyada waa lix iyo siddeetan jir aabo ma dhaloonay imika laakiin iyada laba iyo toban iyal way dhashay aniga waa sagaalaad ha iyal badan waan dhalnay iyo imika kabil weyn waan haynaa aniga kaliga halkan laakiin kuwa amerika way badan yihiin waa hagaag waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo qaarkood ay barteen aqoonta culumta la xidhiidha badda sida hagidda gawaadhida andhaada ee gaadiidka badda waxaanay nala wadaagayaan waayo aragnimadooda waxaan soo barnay fishery iyo navigation marka navigationku waxa weye hagidda iyo wadidda gaadiid badeedka maanta waxaan awood u leenahay ardaydii dhammaysatay macadkan annagoo boosaaso joogna inaannu jeexan karno jaartadii saan u helna kooraska iyagii oo aanu toos ugu xidhan karno dekadaha caalamka sida dekadaha dowladaha deriska ah kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaqoye ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaqoye adnaqiinu bixintiisa waa hagaagka codkaasi iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa maalintii ugu horreysay ee xafiiska uu qabtay waxa uu ku dhawaaqay inuu maraykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee magaciisa loo soo gaabinayay t p p kaasi oo ay xubno ka yihiin ilaa laba iyo toban waddan sidoo kalena trump waxa uu amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaalaynta hay-adaha federaalka ah ee maraykanka donald trump ayaa aqalka cad kulan kula qaatay afhayeenka congaresska paul ryan hogaamiyaha senadka mitch mcconnell hogaamiyaha dimuqraadiga ee kongareska nancy belosi iyo hogaamiyaha senadka ee dimuqraadiga shak shumer trump oo kulan la qaadanayay mas-uuliyiintan ayaa sheegay in tiro u dhexaysay saddex ilaa shan milyan oo qof oo codeeyey ay haayeen codad aan ansax ahayn oo ay hillary clinton ugu codeeyeen muhaajiriin aan sharci haysan madaxweynaha cusub ee dalka gambiya aadaama barow ayaa u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkiisa haweenay door weyn ka ciyaartay in kooxaha mucaaradka ay u midoobaan sidii ay awoodda uga qaadi lahaayeen madaxweynihii hore yaxya jaamic magacaabista faatumata tambajan ayaa imaaneysa iyadoo gudaha dalka ay ka soconayaan diyaargarow lagu soo dhoweynayo madaxweyne barow oo weli ku sugan dalka senegal yaxya jaamic ayaa ka tegay dalka gambiya sabtidii kadib markii qaar ka mid ah madaxda galbeedka afrika ay ku qanciyeen inuu xakunka wareejiyo kadib markii uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday dhammaadka sanadkii hore waraysi uu siiyey v o eda ayuu aadaama barow ku sheegay in uu samayn doono guddi dib heshiisiineed oo baari doona gabadfallada dalka ka dhacay labaiyo labaatankii sano ee uu talada hayay madaxweyne jaamic
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaanana ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta aynu ku bilowno jabuuti haweeney u dhalatay dalka maraykanka ayaa tababar siisaa hablaha da-da yar ee ku nool dalka jabuuti waxaanay ka caawisaa inay helaan fursado waxbarasho iyo xirfado ay ku shaqaysan karaan xirfadaha ay barta hablahaasina waxaa ka mid a cunto karinta iyo dhartolista haddaba wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa waraysatay haweeney u dhalatay dalka maraykanka oo lafteedu af soomaaliga baratay oo ku hadlaysa loorin oo ah haweeney ku hadasha afka soomaaliga waxay la shaqaysay hay-adaha qaxoontiga iyo hay-ado kala duwan intii ay joogtay degmadan geeska afrika waxay xooga saartay inay caawiso gabdhaha yaryar waxayna hadda madax ka tahay hay-adda life international iyadoo la shaqaysa hay-adaha qaxoontiga iyo kuwa kale ee caawiya dadka qaxoontiga ah inta badan waxay caawisaa gabdhaha dhallinyarada ah ee jooga kaamka calicadde iyo sidoo kale gabdhaha dhallinyarada ah ee wakhtigu u saacidin inay waxbartaan waxyaabahay ka caawisana waxaa ka mid ah inay dib u helaan waxbarasho lacagta iyagu ay ka bixiyaan iyo sidoo kale inay baraan farsamooyin kala duwan oo noloshooda ay ku dabaraan waxayna ii sheegtay in iyada hooyadeed ay bartay sida loo kariyo cuntada tolidda dharka iyo farsamooyin kala duwan si ay nolosheeda ugu dabarto iyaduna waxay uga faa'iideynaysaa gabdhaha yaryar ee wakhtigu uusan u saamixin in ay waxbartaan Ha, runtii iminka iyalkayga waa weyn yahay Eh, iminka waxaan jecelahay shaqadii dhamar runtii waan arkay dhamar badan dhibaato way hayaan iyo raajo ma hayo bas anaga waan jecelahay inaan gargaara iyagan iyo waqtiga waan helay habad dhamar iyo waan arkay hadiyad ilaa way haysataa as- dhexdeeda waan arkay waan gargaara iyada inaan helo ilaa iyada rio way helaysaa raajo way helaysaa iyo farxaan iyo nool wanaagsan way helaysaa Ha.
waa run dumarku aada bay weeg u yihiin marka imise dumaraad caawisay hay-adaada intaad ka shaqaynaysay Ah, imika imika waxaan hayaa afar group waxaan hayaa halkan projegii waxaan hayaa hablo tolada hablo ongley way baranayaan Ah, gabartii american way noo gargaaraysaa iyo gabartii herud iyo ethiopian way noo gargaaraysaa iyo classkii um, cuntada iyo furan iyo hata anigu life waxaan hayaa hablo balbala iyo aliadi alisabiye waa groupkii orodka iyo gabar way ordayeen clubkeega iyo anigu waan gargaaray inaan joogeya skoolka waan gargaaraya la-agti skool iyo buug iyo koobaha iyo sida Ah, waa hablo badan waan gargaaraynaa ha.
inta badan dhibka wuxuu ku dhacaa dumarka weliba markay yaryihiin oo waxbarasho la-aan ku dhacdo fikraddan xaggee kaaga timidee yaa kugu dhaliyey Who- who is your role model hooyaday aniga hooyaday fiican waan ahays- waan hayaa iyada waa lix iyo siddeetan jir aabo mana loonay imika laakiin iyada laba iyo iyo toban iyal way dhashay hooyadaa labi timciyaal bay dhashay wow ha labiyo toban way dhashay ha aniga waa sagaalaad ha iyal badan waan dhalnay iyo iminka kabil weyn waan haynaa aniga kaliga halkan laakiin kuwa amerika way badan yihiin waqtiga aniga gabar yar ba- um, iyada way i baraysaa tolada cuntada wax kasta way i baray iyo waqtiga waan galay halkan aniga waan gargaaray mid laba saddex ha kadib wuu weynaanaya ha waa aday Een, hooyada waxay kuu tahay role model Een, hooyooyinka kale maxaad ka oran lahayd gabdhahooda yarsay u baraan marmar aniga waan yaraya ha, ha, hooyadii gabri halkan waan ka- kaalay kaalay soo eeg wax way baranayaan way imaanayaan way farasan yihiin adiga waa gargaaraysaa gabarteeda iyada school ma hayo waad mahadsan tahay iminka waan sheegi doonaa hablo kale u gargaar hablood school way degeen waa muhiim waan arkay habad class waan hayaa cuntada gabar waan hayaa shan iyo toban jir lix iyo toban jir iyo waxba ma korayaan aniga waan ooyayaa ah future waa maxay maxaa ku jira raajo maxaa jira waxba ma hayo bas waa muhiim education school soo geen gabar iyo u gargaar iyo waqtiga wax waa aragtay wax fiican way sameyni karaan encouragement waa siinaysaa marmar shaqo way helayaan waa run marmar way gursanayaan ma garanayo laakiin anigu waan raajo waan siinay doonaa marmar waa helaysaa gabar gacanta si fiican waa shaqaynaysaa waxaan sameynayaa furankii laakiin furan ardi ma aha waxaan ka qaadaya suuq gamadiid iyo heed iyo um, eh, haruud iyo waxaan sameynayaa ontier waa whole grain bread iyo cake iyo uh, dinner rolls iyo kaas waa badan yihiin maxaa yeelay hablood hadday way baranayaan waa fiican tahay cuntada kale classkii kale waa cuntada aaday sida pasta bariis iyo marmar salad different iyo ha ha raajin degan maxaa yeelay eeg ilaahay wuu ku arkay adiga ilaahay wuu ku jecelhay iyo wax kuus- wuu ku siinaya gacantaada soo eeg gacantaada wax waa haysataa hadduu wax yar soo- soo biir iyo lagiba ilaahay uu barakeeya iyo wax weyn waa helaysaa haddii waa education skoolka ama wax gacanta furan ama hataa maro wax waad holaysa wax waa haysataa eeg si fiican eeg iyo weydii ilaa isaga wuu gargaaraya ilaa nolosha wa- fiican waa helaysaa
waxay ahayd haweeney u dhalatay dalka maraykanka oo ku sugan dalka jabuuti oo hablaha dhallinyarada ah ka caawisa sidii ay u heli lahaayeen xif- xirfado waxbarasho waxaanay gabdhaha bartaa xirfado ay ka mid yihiin cunto karinta dhar tulista iyo weliba xirfado kale oo ay ku shaqaysan karaan waxay u warramaysay wariyaha v o eda sagal siciid faarax
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhallinyaro ku nool magaalada boosaaso ayaa bartay aqoonta badda gaar ahaan hagidda gaadiidka badda iyo wadistooda dhallinyaradan ayaa v o a u sheegay in cilmigan ay barteen uu ka caawiyey in ay ku dhiiradaan kaxaynta gaadiidka badda islamarkaana ay heleen aqoon badda oo arrintaasi la xiriirta wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareystay laba ka mid ah dhallinyarada baratay culumta badda
magacaygu waxa weeye burhaan cabdiraxmaan yuusuf Een, waa runtaa een, waxaan baranay cilmiga loo yaqaano cilmiga badda ama culumta badda oo aanu soo wadnay muddo laba sano ah oo aan- muddo laba sano aanu soo wadnay oo aanu u bareennay inaanu cilmigaas ka jabakeenno annagoo waxaanu ku bilownay cilmigan marka hore arday gaadhaysa ilaa soddon arday Een, ardaydii badankood waxa weeye cilmigii way ka hadheen waxa weeye annaguna juhdi badan iyo dadaal badan aanu go-aansanay annagoo toddobiyo toban arday ah waxaanu go-aansanay inaanan cilmigan waxaweeye ka jiba keenno oo waxaweeye aanu dhammaysano cilmiga kan Een, haa waxaweeye navigation waxaan soo baranay fishery iyo navigation marka navigationku waxa weeye hagidda iyo wadidda gaadiid badeedka maanta waxaan awood u leenahay ardaydii dhammaysatay een, macadkan annagoo boosaaso joogna inaanu jeexan karno jaartadii saan u helna kooraskayagii oo aanu toos ugu xidhan karno dekadaha caalamka sida dekadaha een, dowladaha deriska ah een, dekada yeman oo mukalla een, mombasa een, jabuuti awood baan u leynana maanta anagu dekada boosaaso joogna aanu toos ugu xidhan karno dekadaha kale ee caalamka annagoo adeegsanayna dhammaan qalabka uu maraakiibtu u leeyahay sida raadaarkii g b s-kii kambaskii oo dhammaan u sahlaya qofka inuu waxaweeye wado oo hago markabka olso waxaanu barannay oo aan ku darsannay c communicationkii ama eh, luuqadihii baddu ay lehed oo u gaarka ahayd sida raadioga luuqadiisii oo waxaweye lagu wada hadlo oo ay ugu horreeyeen alfa iyo baraafa iyo delta iyo gama waxaas eryadaas lasoo gaagaabiyey oo ka micnaynaya waxaweye wax badan ay c communicationka ama dadka badda ay ku wada hadlaan haa waxyaalaha ka midka waxaweeye inaad tiraahdid alfa brafo waxaweye waa alifbeticalkii a b c d ahaan baarlamaynaano dadku ma wada fahmayaan mogtay sidaa waxa weeye hadda a b c d oo kale waxay u kala dhigantaa markaad a waxay u dhigantaa alfa brafo jarlia delta eco gamo hotel waxaasoo dhan marka markaad rabtid inaad isu geegeysid baad eh, xarfaha inta soo qaadatid isu geegeysanaysaa oo waxaweye halkaasuu qofkii badmaaxa ahaa ama waxaweye badda luuqadeeda yaqaanay ka fahmaya ereyadaadii oo toos waxaweye waxaad rabtay kugu sheegay ee cismaan cabdulaahi ee wuxuu ka mid yahay dhallinyaradan bartay ee hagidda iyo kaxaynta ee maraakiibta oo muddo laba sana ah sidoo kale soo baranayay ee maxaa nooga sheegi kardhaa faa'iidada ku dooratay inaad muddo laba sana ah barato hagidda iyo kaxaynta maraakiibta haddii la yidhaahdo maalan qalinka aan wax ku qorayno diyaarad ha lagu keeno maanta aada buu qaali u noqonaya laakiin haddii waxaan loo soo marinayo oo noo keenaya waa gaadiidka badda mara taasa waxay keenaysaa inuu aad iyo aad uga jabnaado kuwa lagu keeno shayada lagu keeno diyaaradaha iyo waxyaalaha la midka ah Ee, taas waa tan aan ku doorannay oo ilaa iyo xad aynan ka maarmi karin baddeenna Ee, marka waxaynu ku khasbannahay mar haddii baahida intaa leeg ay jirto inaynu baranno cilmigii iyadoo haddana aan ognahay oo dadkii cilmigan aqoonta u lahaa maantay ay sii yaraanayaaniin oo macalimiinteen ay ka mid yihiin oo aan uga mahad celinayno dadaalka faraha badan oo ay geliyeen ee maantay waari maysida warha kaa haro inay sameeyaan barnaamijkan ah hadda maanta waxaa laga yaabaa waxaa maraakiibta iyo doonyaha noo wadaa dad ajnabi ah maraakiibtii doonyaha anaga noo adeegayay dad ajnabi ah noo wadaa waayo dadka soomaaliyeed aawaya marka dadkii soomaaliyeed waa joogaanin dhallinyarada waa joogtaa cilmigii waa la baran karaa wax adag maaha waa adag yahay yes laakiin adeygaas adeyg looga carara ma waa adeyg haddii laysku dayo oo lagu dadaalo la baran karo waxaa moodaa siduu sheegay ee, cismaan ee, maraakiibta inta ugu badan dekada kusoo xirata waxaa wada ee, dad ajnabi ah ama ha u dhasheen hindi bakistaaniyiin iyo wadamo kale kalsooni intee laeg baan ku qabtaan idinku inaad markab ka kaxaysaan kalsooni aada u weyn baan ku qabnaa inaan kaxayn karno maraakiibta Een, waxaanu ka kaxayn karnaa boosaaso inagoo ku xiri karna dekada caalamka oo aqoon u leh iyo karti inaan ku xirno markab Een, dhammaan fasilitiga markabka uu leeyahay iyo waxyaalaha ku imaan kara anagoo fahmayna hadday ahaato een, hagidiisii een, oo kaxayntii oo oo wadan to wadan iyo markuu dekad ku xiranayo een, oo biyaha district waterka loo yaqaano biyaha xadaysan biyaha dekada iyo biyaha een, badda markii la marayo kala duwan yihiin biyaha dekada waa cilmi gaara wey oo la barto oo qof aqoon u leh dekadan baa markabka soo xiraa laakiin kabtanku wuxuu samayn karaa isagu een, markabkaas ku kaxayn karaa wadanka markuu ku dhow yahay ama uu galo een, soonihii dekada waa laga dejinayaa waxaa la saarayaa nin pilot ah oo markabkaas soo xira annagoo awooddaas waan leenahay inaan markabka soo xiri karno kaxayna karno
waxaa ahaayeen qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo bartay cilmiga hagidda gaadiidka badda iyo weliba culuumta kalluumaysiga waxay u warramayeen wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatanna ku soo dhowaada heestan oo uu ku luuqaynayo daa'uud xanfar
qoraxdiiyo iliskeeda midabkaansa roobada ada quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaye qoraxdiiyo iliskeeda midabkaansa roobada ada quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaye qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada sheegay qaydkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada sheegay qaydkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay waxaan qeyna kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunugu loo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunugu loo qandaraastay cashaquye adna qiinu bixintiisa ku qabooji labtaadoo ka qadini iniilkaaga adiguna waxaan qeyma kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunugu loo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunugu loo qandaraastay cashaquye adna qiinu bixintiisa ku qabooji labtaadoo ha ka qadini ingilkaaga adeeguna Ahahahaha. La la la la la la la la. Ahahahaha. qalbiga iyo laftayda qarka wadhugu yaalo inta dhiiga qabshiyo hankaan qadato maqali iyo hankaan qaadato maqali waxaa taymid ii qalanta ay qabta igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye waxatayimidii qalanta ay qabka igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay way soo qalanay waa tahay dhegaystayaal aan intaasi ku dhaafno heestaasi midabkan soroobaad oo uu ku luqeeya fanaanka daa'uud xanfar nuurow haddaba bal dhinacii ciyaarahana maad inoo raacisid wararkii ugu dambeeyey mahasane saare kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa weli si xiise leh uga soconaya dalka gaabon koobka qaramada afrika ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh iyadoo dalal caan ahna ay ka hareen halka kuwo kalena ay soo baxeen iyadoo caawana ay jiri doonaan ciyaaro xiise leh haddaba wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mase cadde oo ciyaarihii xalay daawanaya ayaan kala sheekaystay ugu horreynna waxaan weydiiyey bal inuu noo faahfaahiyo xulalkii xalay ciyaaray nuur haddaad umahadsan tahay koobkan qaramada africa sanad kasta marka laiskugu yimaado horta layaabkiisa ayuu leeyahay shalayto kulamo xiise badan ayaa dhacay oo zimbabwe iyo tunisia oo ciyaaray afar iyo laba wadanka tunisia ayaa ku badiyey oo hadda xulka qaranka ee tunisia wuu soo gudbay sidoo kale senegal iyo algeria ayaa kulan aada u xiiso badan oo dabcan kulan adag ahaa iskaga hor yimid labadan qaran qaranna waxa uu ekaa inuu soo gudbayo hadduu natiijada bareejada helo qaranka kalena uu ku harayey wadanka algeria sidaa ayay ku hartay oo labiyo labadii bareejada ahaa marka kulankaasina labiyo laba bareeja ay ku bartay ciyaalahankan suleimani ee kooxda leicester city afka hore uga ciyaara ayaa labada gool xulka qaranka ee algeria u saxiixay weliba waxaa la yaab leh in algeria ay labiyo hal marku horumartay laakiin isla daqiiqadii uu goolka dhaliyey wax yar un kadib ayaa goolka kale ee bareejadaha laga daba keenay sidaasi waxaa la yaab ku ah in xulka qaranka algeria ay meesha kasoo huleeshay oo hadda koobkii qaramada africa ay kasoo hartay iyadoo weliba wadata ciyaaryahankii sanadka ee qaarada africa ee riyaad maharaz waa gartay arinta aniga xiisaha ilah ayaa ah mascadow algeria waxay ahayd dalkii loo saadaalinayay inay ku guuleystaan waa hareen tunisia oo sanadkan ka mid ahayd dalalka la isdhehayo waa hari doonaan oo ay kasoo baxday groupkan b marka maxay tahay sababta dabcan horta koobkan waa koob la yaab leh oo oo sida hadba loo filo si aan ahayn ayuu iska noqdaa waxa ugu wacan mararka qaar ciyaartoyda kooxuhu ay kala wataan waan isku awoodahayn mararka qaar waxaa dhici karta isla falgalka kooxda caalamiitada in matan hadda algeria oo kale ciyaartoydooda qaaradda yurub oo meelo fara badan bay ka imaanayaan marka taa lafteedu inay marar badan ay keeni kartaa suuragala isfaham waaga sidoo kale xilligan oo kale wadamadu waxay ka imaanayaan horyaaladii qaaradda yurub oo aada u adag oo xilli adag ay kooxuhu gelayaan marka ciyaartoydu marka ay kooxahoodii kasoo tegayaan halkan imaanayaan weliba kuwa yurubta ka dheelo oo kale waxaa marar fara badan haya daal fara badan iyo dabcan cimiladu isbedelaysa laakiin wadamadan ciyaartoydoodu ay u badan yihiin ama gudaha wadankooda ka ciyaaraan ama isku fikirka inay markaa ay taasi dhalin karto ayaa laga yaaba waayahay senegalna dabcan waa ay soo baxday ciyaartooy muhiim ahna waa wadataa sida sadio main oo kale oo liverpool u ciyaara marka iyagu ka waran fursadooda ah inay ku guuleystaan sanadkan horta kooxdan waa kooxda keliya ee dad fara badani aanay si aada iyo aada uga hadlaynin senegal laakiinse fursad fara badan oo adigu aad uga muhiimsan kuwa kale inay saciiday sidoo kale ciyaaryahan kaloo la yidho kayate oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa isaguna u dheelo oo nin shaqo badana dhexda afka hore meel kasta ka dheelaya marka wadankan ee senegal weliba ninkan saydumani la yidhaahdo ee aada carabka ku dhifatay liverpool u ciyaara waxaaba lagu la tilmaamaya hadda inuu yahay birtii ay liverpool ku taagneed oo tan iyo markii isagu uu kasoo tegay liverpool guulihii ay heli jirto oo kale ma helayso marka in koox layaab la noqoto oo senegal koobka ay qaado wax layaab ah ma noqonayso waad la socotaayo dhowr sano ka hor waayadii wadanka zambia uu ku guuleysan jiray marka wadamada africa marar badan ciyaaryahan isku kalsoon oo laaciba oo goobdhaliyo fiicana banooniga qaybiya oo aan xaasid ku ahayn dadka banooniga ku dhiga hadday kooxdu haysato waxaa suuragala mar fara badan inay inuu meel wanaagsan gaarsiin karay waaya caawana laba kulan ayaa dhici doona ee, ee, yaa ciyaari doona Eh, kulanka hore waxa uu dhex mari doonaa wadamada morocco iyo ivory coast oo dabcan ah laba eh, wadan oo aada u waaweyn togo iyo democratic republic of congona way wada ciyaari doonaan Eh, dabcan eh, kooxahani waxaad eh, dareemaysaa in ay yihiin wadamo eh, marka eh, congo laga reebo eh, saddexda wadan oo kale inay yihiin wadamo eh, aad iyo aad ciyaarahan eh, koobka qaramada africa eh, waayihii dambe aada u ciyaarayay oo magacooduna uu sarreeyo intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socotiinaya ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana waa codadka nuur daalacay iyo farxiyo fiska
ubadka sida looga dharsho basaaso iyo uga dhowrto markii utinta loogu fiira jacaylkana loo bilaa ubadka sida looga dharsho basaaso iyo uga dhowrto markii utinta loogu fiira jacaylkana loo bilaa qalbiga boqolyo ugu gaadhay deerkiya wadna haystabaya udiya indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shidaya qalbiga boqolyo ugu gaadhay deerkiya wadna haystabaya udiya indhahani ilmiyey dareen dareen dareen badana shidaya bugiya sambabada kortooda maanka barisada xasuusta muuqaanka tahay xiskeyda naftayda baa ku beeriyey ogiyo samabada kortooda maanka barisada xasuusta muuqaanka baxay xiskeyda naftaydaada ku beerayey siinka u bahaa naftayda halista kaan kaga badbaado adaa bidhiyo ilayska bartaan cabta dhiyo iftiinka iftiinka u bahaa naftayda halista kaan kaga badbaado adaa bidhiyo ilayska bartaan cabta dhiyo iftiinka
codadkaasi nuur daalacay iyo farxiyo fiska ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahra ciidla nuur dhinaca farsamada iyo soo saaristana waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta afarta galabnimo dhegaystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo